subax wanaagsan halkan waa dalsan qodobadaad maqli doontaan waxa uu waaweyn madaxweynaha soomaaliya oo diiday abiy axmed mar kale inay kulmaan faahfaahina dheeradoo kasoo baxaya tiro hoobiyaal oo xalay ku dhacay qaar ka mida degmooyinka magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ay kasoo muuqdeen eedaysanayaal kasoo jeeda gobolada waqooyi khasaare hantiyadeed oo ka dhashay dab xoogan oo xalay ka kacay kaalin shidaal oo ku taala garowe wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn booliiska dalka maraykanka ayaa togtay saaka nin ku hubaysnaa qori ah ka fadhisabana
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal haboon meel kastood naga dhegaysanaysaan amase naga dhoganaysaan aan ku bilaabe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale diiday in uu la kulmo uu qaabilo abiy axmed oo ay biijing kuda sugan yihiin caasimada dalka shiinaha siday dalsan t v u xaqiijiyeen ila wargala oo lagu kalsoon yahay ila ka tirsan ergada soomaaliyeed ee kasoo jeeda isnaahda ka qaybgalaya kulaweynaha beijing ee afrika iyo shiinaha ayaa dalsan midiya u soo siiyey in hindise ay doonayeen madaxweynayaasha jabuuti buritaaniya iyo sidoo kale madaxweynaha nigeria oo haatan ah ergeyga gaarka ah ee midooda afrika u qaabilsan arrimaha dhexdhexaadinta kuwa wadahadashiinta la laahayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuuda abiy axmed iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda uu diiday oo wejigabax arrintaasi kusoo dhammaatay marka ay heshay dalsan midia waxa uu hoosta ka xariiqay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu gaashanka u daruuray la kulanka abe talada uu ku dhaqaaqay madaxweynaha soomaaliya oo nooceedu yahay markii labaad ayaa diraysa dhambaalka sida ay soomaaliya uga go-an tahay inay dhowrto madax banaanida iyo wadajirka dhulka soomaaliyeed ra-iisul wasaare abiy axmed oo sameeyey isku dayo u marayo madaxda gobolka oo kale ah museveni ruuto iyo geele ayuu ku guuldaraystay inuu ku gaaro himiladiisa ahayd la fadhiisiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ah la isku raacsan yahay in diblomaasiyad ahaan uu kaga adkaaday kaga galroonaaday etoobiya ayaa muujinaya ka go-naashihiisa inuu la gorgortamin dowladda etoobiya dowladda federaalk ee etoobiya waxa ay wajahaysaa fashil kasoo gaaray damaceeda badda iyo beriga ee soomaaliya markii horaantii sanadkan heshiis ay galaangal ugu yeelanayso badda la saxeexatay madaxweynaha maamulka somalilan oo ay sheegtay inay ka go-an tahay in jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya inteeda kale ay somalilan kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ka huleereen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa mar kale ku gacan saydhaya madaxweynaha kenya waana markii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha etoobiya waana markii labaad hore ayuu kenya ay ugu kulmeen sanoo kale ayuuna madaxweynuhu uga muquurtay markana haddii aynu eegno saaxiibayaal faahfaahino dheeriya ayaa kasoo baxaya hoobiyaal xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka xalay reer muqdisho waxay u ahayd habeen kale oo jug iyo madfaca waxaana xalay ay maqleen ku dhowaad ilaa iyo toban jug oo kala duwan mar bilowgii horeba ama daqiiqadii ugu horeeyay dadku waxa ay moodayeen in ay qaraxyo kala duwan ka dhaceen caasimada dalkii muqdisho warbaahintu sidaas ayay tabisay laakiinse kolkii dambe xogta iyo faahfaahinaan helna iyo waxay ishtibaaxayaan in lasoo tuuray ku dhowaad toban hoobiye intaan xaqiijinay sagaal hoobiye ayaa lasoo ganay kuwaasoo ku kala dhacay meelo kala duwana ilaa iyo hadda maanu ogaan khasaaraha dhabta ee weerarkaasi geystay ha yeeshee waxaan isha saarnay sawiro kala duwan oo laga soo qaaday guryo uu amsaxa ka dhigay islamarkaasina hoobiyaashu si ka kala gudbay ilaa iyo saddex guri oo isku xiga caasimada dalka ee muqdisho waa magaaladii magaalooyinka xulan siyaasadii soomaaliyada ee xamara waxay ku jirtaa in ka badan labaatan iyo shan sano oo madfac iyo juug ah rasaas iyo diriirigteeda muqdisho waxaa loogu yeedhi karaa magaalada samirka markaana aynu milacsano maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxaa kasoo muuqday rag kasoo jeeda gobolada waqooyi oo ku biiray al-shabaab islamarkaasina muddo kamid ahaa maxkamadda ayay kasoo hormuuqdeen xereerayaasha ayaa ku doodaya in raggan la marsiiyo waxa ay dhigaya sharcigaas maadaama ay doonayeen in ay hargeysa dab ka horeeyaan sida ay xeer ilaaliyaashu u dhigeen hadalka
eesanaashkan ugu watarsan waa ninkan waxaa la yidhaahdaa eesanaashkan ugu watarsan waa ninkan waxaa la yidhaahdaa jibriil xasan diiri cigaala la yidhahda nin saas uga tar badan doomiyey meel la yidhaahdo ceel cadda ayuu ku tay
markaada ka timid markaa xamar imaanaysa markii hore intaad
ayagoo laba boqol oo qofood ah macallimiintii tababarka siisay waxay tababarka ay ku sheegayaan khawaarijta waxaa la yidhahdaa cabdulaahi iyo sakariya ninkaani wuxuu noqday wuxuu halkaas ka gaaray horjooge qaybta basaasiinta iyo sariyada wax ay ugu magacaabaan ayuu noqday waxaa la baray sida meesha ka muuqato aak bika imkaa la baray inuu guddoomiye waa eedeysanaha ugu khatarsan waa meeshaan waxaa la baray qaabka laisku qariyo qaabka loola noolaado markaad magaalo imaado qaabka dadka loo qaldo ciidamada amniga qaabka loo qaldo jeegaa u jaran hadda jeega ma jaran lahayo eedeysanaha mudug guddoomiye wuxuu ka yimid waa hargeysa laakiin inta wuxuu u yimid waxaa waaye oo khawaarijta ugu biir waxaa waaye inuu tababarto dadka si loo laaya barto wuxuu jilib ka barto oo khawaarijta fikirka gordhacan ee baraan inuu hooyadiis iyo aabbihiis iyo walaalihiis inta kula laabtay ee doonkiisa inta kula laabto hargeyso bub iyo bac ka bilaabo wax kale maaha ugu dambe eesan jaabir waxaa ku maqan marka meeshaan ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland birta dheer meel la yidhahda kismaayo ayay dagaal ku qaadeen sagaashan iyo sideed qof oo shacab masaakiina iyo ciidan iskugu jiro ayaa meeshaas ku dhammaadeen eedeysanaha marka wuxuu ka ahaa hogaamiyuu ka ahaa meesha lagu tababarayaa ku soo arkay eedeysanaha koowaada ku soo arko eedeena eedeysanaha koowaad u ah cabdikariim cilmi ugaas ayaa meeshaas ku soo arkay tababaradaas iyo aag ku fadhiso bika'imaa la baray waxaas markuu bartay kadib ayuu waxa uu bartay ayuu deegaanadiisa ula laabanaya inuu qarxiyo inuu baabi'iyo wax kale maa wax u socdo macnaha eedsanaha koowaad uu gudoomiyey cabdikariim ibraahim cilmi ugaas konton iyo shan jir ka yimid burco yimid jilib eedsanaha koowaad marka waa nin marka markaad fiiriso konton iyo shan jir da'da waxaa waaye qofka caqligiisana kala go'ay qaangaar dhaafay wax u dhiman xoog iyo xeeladba ma jirto halkii laga rabo marka inuu dowlad dhiska qayb ka noqdo ayuu hargeyso oo nabada iyo burcoon nabada rabay inuu xasarad iyo balaayo iyo baaba saacaddan u abuuriyo burburin eedeysanaha labaad eedeysanaha labaad waa nin dhallinyaraah labaatan shan jir ah khaalid xasan faarax jaamaca leedaha macallin uu ahaa hargeysuu joogay wuu ku shaqaysan jiray waa ka soo tegiyey jilibuu yimid tababaruu qaatay balaayo iyo baaba iyo barakicinaa la baray intaas markuu laqay ayuu wuxuu rabay inuu waxaasta ula laabto deegaankaas barakicintaas iyo baaba'as meesha la tago cabdiwahaab dheeg ismaaciil cabdiwahaab asna waa sidoo kale labaatan afar jir ka yimid axmed dhagax waaye degmada axmed dhagax labaatan afar jir ka yimid waaye jilibuu yimid asne saakow yimid sablaalow tegiyey khawaarijtuu taageeray faafinuu sameeyey sawirada aragteen oo soo bandhigeen oo afku ninka uu xihan yahay oo cimaamada u xihan tahay oo afduubka ah oo qaraxii balaayadii baaska lagu yaqaan ayuu u diraya walaalihii isagoo ku faanaayo inuu khawaarijta ka tirsan taas wuxuu ku samaynaya faafin taasoo gabdho masaakiina ku maran habaabinaya jaabir xasan diiri indho waa ninkaan soo sheegnay dagaalo ayuu ka qayb galay oo ciidanka daraawiishta jubbaland lagu qaaday birta dheer meel la yidhahda kismaayo wuxuu u tegey beledweyne gaalkacyaasoo sii socdo uu sii socdo ayaa la qabtay ciidankii qabtaa mudnaanta leh nurgudomi marka si wada jira marka waxaad dareemaysaa hal deegaanay ka yimaadeen hal deegaanay yimaadeen hal deegaan fikirkiisay qaateen halki fikir ayay rabeen deegaanadu inay ku cisaan ku baabaashaan waxaan ka codsananaa qodobada aan ku soo eedeennay oo kale ah qodobka lixaad faqadiis labaad muxuu sheegaa nurgudomi shabaab in la noqdo ayuu sheegaa saddexaad muxuu sheegaa tababar in la qaato way qaateen waa sheegay qodobka toddobaad muxuu sheegaa isticmaalku eh, haysasho hubwaay way haysteen sideedaad isticmaal buu sheegaa shan iyo tobanaadna shirqool iyo abaabul dembi oo ka dhacay alle birta dheer iyo jirib waxay ku sameeyeen oo ummaddaas ay ku soo baabaasheen masaakiinta ayay rabeen inay raraan dane hargeysa iyo axmed dhagax uraraan iyo burco labaatii koowaadna muxuu sheegaa marka shan iyo tobanaad waxaa waaye shirqool iyo abaabul dembi ma dhacay abaabul dembi ha samee haya afar waaye afartooda hadday meesha tagaan ay balaayo iyo bug iyo baas ka bilaabaan iyo ummaddii ay qarribaan oo fikir guracan ay ka dhadhacsiyaan waa dhibaato kale oo deegaankaas nabadda ah ay ka sameynhayaan labaatii koowaad marka gacansiinaa dhacday waxay sameynhayeen waa is gacan sii hayeen afaray ahaayeen hal deegaanay ka soo jeedaan hal deegaanay yimideen fikiray ka qaateen qawaarida oo guracan waxay la aadeen haddana deegaankii meesha marka gacansiin waa jirtaa shirqool iyo awaawdun waa jiraa isticmaal hub waa jiraa heesuhu waa jiraa shabaab in la noqon waa jiraa maxkamadda marka waxaan ka codsanaynaa qo-
mar kale aa, ismaaqal abaar markana aynu milicsano dhankaasi garowe garowe xalay waxaa ka dhacay ee, kaalishada laydhaahda goob geerash ama goobta gawaarida lagu keediya iyo waxaa ka qarxay gaadhi yaalay oo kuwa shidaalka qaada ama booydaha shidaalka qaada khasaare hantiyadeed ayuu geystay siday kusoo warramayaan wariyaasha halkaasi ku sugan ilaa iyo hadda lama oga waxaa sababay gaadhigaasi geerishka dhex yaalay ee qarxay isla markaasina ee khasaaraha badan dhaliyey warbaahinta weli faahfaahin iyo xog rasmi oo intaasi ka baxsan may ogaanin wararka dambe ee dalsan ayaad ku dhageysan doontaan wixii kasoo kordhaa ha yeeshee intaas ayaan kusoo gogoynaya warkii ee mar kale ismaqal haboon
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel